magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qari jibinayeen arday baratay kuliyadda beeraha islamarkaana ka aflaxday jaamacadda samsam faraceeda jowhar munaasabadda ay ardayda ku qari jibinayeen ayaa waxaa ka qayb galay maamulka magaalada jowhar hogaanka jaamacadda xubna ka tirsan wasaaradaha hirshabelle waalidiin iyo ardayda qarijibisay injineer mahad axmed hilowle gudoomiyaha jaamacadda samsam faraceeda magaalada jowhar ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda
maanta waa maalin weyn waxay noo tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan xaflad qalinjibin ama qalin bedelasho arday ka qalin jibinayso jaamacadda zamzam faraca jowhar oo ah dufcaddii labaad oo beeraha oo ah dad wakti badan iyo juhdi lasoo geliyey maantana la joogo maalintoodii oo ah maalin aad iyo aad u qiimo badan waxaan maxaa ay noo tahay maanta maalin sharafeed oo ah maalin taariikh ku ah saacadda zamzam faraca jowhar maantu ay tahay maalmo xusid mudan oo loogu talagala ardaydii inaan la qaybsanno farxaddoodii maalintoodii ay tahay maalintii graduationkoodii ismaan maxamed mukhtaar baarey gudoomiyaha magaalada jowhar iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa si wada jir ah u bogaadiyey ardayda qarijibisay waxaan farxad ii ah inaan idinkala soo qayb galno anigi iyo ku-xigeynadayga iyo golaha deegaanka xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh ee ka dhacayso magaalada jowhar farxad gaaray noo tahay degmada jowhar oo intaan arday ah uu qalan jibinayso haddana beeraha beer ahaan aniga gaaray ii tahay oo waxaan ahay qof kasoo kasoo baxay waxbarashada beeraha waxaan joogi jiray mashruuca bariiska baaroweyne waxaan joogi jiray mashruuca tijaawada ee baarey ilaa iyo dowladdii dhexe ay ka tagtana waxaan ku sugnaayay wasaaradda beeraha waxaan rabaay waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda qalan jibinayso iyo jaamacadda zamzam
aad uga faraxsannahay maanta inaan hortiinna amba farxaddiinna idinla qaybsanno annagoo ku kalsoon waxa aad barateen iyo goobta aad ku barateen maxaa yeelay waxaa dhici jiray ardayga asagoo jowhar ka baxa dugsi sare inuu aado muqdisho markaasuu dad kale ama famil kale uu kor saarnaada laakiin maanta waxaa ilaahay mahadiyeenay jaamacadihii ay jowhar noo yimaadeen maantana aanu taagannahay dufcaddii labaad ee jaamacadda zamzam university qalijibinteedii waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo waa arrin farxad leh waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo runtii waxbarashadu aqoontu aqoon aqoon la'aan waa iftiin la'aan aqoontu waa xoog degaanadan hirshabeelle ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxay aad ugu baahnaayeen dhallinyaro wax soo baratay oo gabdho iyo wilalah hadday noqon lahayd caafimaadkii hadday noqon lahayd beerihii hadday noqon lahayd qaybaha kala duwan injineeri runtii beeruhuna ahmiyad gaara ayay leeyihiin aadaan ugu faraxsannahay qoladii hadda rawaayadda halkan ka dhigaysa ardayga dhehayay kuwii hore wax soo bartay aan waxba tarin waxaan leeyahay kuwii wax soo bartay naftoodana waxbay u taraysaa deegaanka hirshabellena waxbay u tarayaan waa la garab istaagi doonaa insha allah ardayda munaasabadda qalijibinta loogu qabtay magaalada jowhar ayaa noqonaya dufaacaddii labaad ee ka qalijibisaa jaamacadda samsam tan iyo markii laga furay magaalada jowhar